aqoon isweydaarsi oo ku saabsan awoodsiinta dhalinyarada iyo sidii lanku wacyigelin lahay iyo baradanga xirfadooyin iyo ka shaqaysadanga oo laga qabadiya baydhabo kaasay tooyaha qabanqaabadii hay-ada gareedo walibana ha ku qeyb galaya gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada baydhabo iyo mas-uuliyiin kale xasan cali ibraahim oo ee madaxa barnaamijyada iyo isgaarsiinta gareeda iyo ku hadalay ujeedka tababarkunga brogaraamkan unugeedku qabanay meyba ku saabsanay awoodsiinta iyo ku qaybgelinta dhallinyarada oo kabasitijoo laka dhisow awoodla ka siiyow xirfadoosho lakuku shaqeeyow sidoona ogsogno dhallinyarada eedaan badanta jiilka oo hata rooga meyba la reer boqolkiiba toddobaatan wadanka population yay dhallinyaro dhallinyartaasay qaarna walbarasho heleen qaarna walbarasho ma helna qaarkii walbarasho heleen ihaan in helnaba mayba inta badan ku cabadaayana shaqa la'aan marka in la helo dhallinyaro walbarati aqoonle shaqaysadaayaan wadansho an shaqeeyaan nafsadii anfacaayaan mayba an baahantaa inii dhallinyaro baahidoosho in badan la daraasay wallaku qobada marka gareedo mayba marwalba inteeganta bulshadan reer south west iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed horumarintiyo dhallinyartana daabcan maadaamayo ayin populationka inka badan oo wadanka qaybweyniina la siiyo marka brogaraamkan mayba isku kaalada hay-adda gareedo iyo hay-adda seef iyo hay-ad kalo maalgeliyaasi oo lankasow daniido marka brogaraamka mayba muhiimadiisa haytay inay dhallinyarada cabacity iyo korlanka qaada inay fikridoosho la ogaada inay baahiyaalsho la ogaada inay masqantiyo la maala walay ka guuxow la ogaada gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada baydhabo cabdulaahi sheekh ibraahim yaa kula dardaaramiyey dhallinyarada iyo walbaradanga iidan ka faraxsagna inay barnaamijkan laha diyaariyo dhalinyaradii aqoonyahanadii aniskoyano fikirsho habandhikan sidii lin badbaadii lahaay dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed iyo mayla raayisa sidii insheegada horumarka iyo bulshada horumarshi lanku qiib qaadan lahaay linsheega iyadaa muhiimata waanana farxad gilyaas wayba ammaanay hay-adaha barnaamijkan oo hormuudka ngata ee garyado ha qabanqaabeeno ha diyaariyeen iidan ammaanan markan barnaamijkiina ninfurunyi waxaanoo ku mid ee dhallinyaradii ku faa'iidaysadii tababarkun yaang mahadnageen hay-adda gareeda magaaga hani maxamed nuura leere mayba ku mid ahaa dhallinyarada magaalada baydhabo horta gareedo walbadan anigan qabati haddii ka dhallinyaro ahaan un hadalna tababarkan lem tababaro kala badan anigan qabati eedan kuguma hadaliyaana taasay badana dadkeeraana shaqlaanga jirta shaqlaan waleerow ma jiraan qof maybo adduunka wala la xisaabto ma la fiiriyo maybo la fogaska la saaro waa xirfad un haddii soomaaliya anana mayba hoba jaamacata dhammaan xirfad inuuna ka shaqaysano ma ogodyini marna oo maylena ano jaamiic ee waa hadda xirfad baraday adino jaamiicata baajita kintaal haddii aad sharqaantol u barato oo sharqaantol shaqa qayb kumid inta dajiifa fadhi qofka dhallinyarada ana may ka faylaya inuu shaqayso oo walis un baahanay madaas saxsaarada maahayna inaan walku suga ma eh
barnaamijkan geeka trainingun hay-adda gareeda iyo safe the children iyo danish yono dhan walba ha diyaar iyo qayb kulahay eedeedaan kamaad naqaan waxyaabaha una ku faa'iidnay wayba ku mid ee inti dhallinyarada koonfur galbeed ama dhallinyarada meeloyo baahida ku qabaan waxyaabaha lambaaha ninka gudoomiya dhallinyarahaan naftirka eedeeda ay dhiirigeliyaas barnaamijkan eedaan ku faraxsanaay intii aan ogaada meelaha dhallinyarada cilid ku haysato meelaha dhallinyarada lambaahanyo inti laku awood laku siiyo baawar laku siiyo macnaha laku improve gareeyo dhinaga skillska inti dhallinyarada laka dhiiligeliyo inti xirfado ku faa'iidaysadaan shaqooyinka xirfadoo eh inti dhanka aqoontiyo korlandhisa inti dhanka maadiga diinigi dhan walba lahaku diyaariya dhallinyarada tan kale wayba eedeedin kuminsana dhallinyarada wayba kumid tahay barnaamijka oona fiirsadaani ama geebka qiib galni in saameynta macnaha xiriirku dhexeeya shaqa la'aanta iyo walaan draagsiga maamduroogadii walaan dhalinyarada isticmaalaan naftarsho eeday walbadan ku faa'iidin ogaan inta dhalinyarada shaqa la'aanta wala inta dhalinyarada draags an horseedaw intio dembiyada falalka dilalka ama amni darada qayb ku noqda